aynaan kufrin walaalaha ay ka guuxsantay fadhigu galaafyada ayaa banaan markaa galaafyada ay ka fadhisaan
sarasoodiyo taagnida waxaa u dhaantaa inay iska fadhiistaan galaafyada marka taasi waa iga baraarujin arrinta labaad waxaanu u fadhinaa inaynu dhegaysano muxaadarada ciwaankeeda aynu ku aragnay iclaamka iyo iyadoo ku dhejisan waraaqaha naqd alabaatiil alwaarida fi saxiifati aljaa'ira saxaaftii xaashiyii la qaybiyey ramadaan akhirkeedii ayaa ay mashaayikhdu inaga odhan doonaan waxyaalo ku saabsan iyo niqaad ka mida niqaadkay ka hadlaysay marka waktigoo iska kooban awgeed waxaan dhammaan walaalaha mustamixiinta u dardaarmayaa marka koowaad in la ogaado alhudu degenaanshaha in la ogaado waxaynu sheegaynaa waa xaq adile iyo ku dhisan nusuus kitaab iyo sunna ah wax caatifadi iyo xamaasadi ku dhahan tahay maaha maqsuudka aan uga jeednaana waa annasiixa lilahi walirasuulihi walilmuslimiina caama ugama jeedno cid ku mudud iyo cid ku fogeyn ee waa diinta xaqaa dadka in loo bayaamiyo si qofka muriidka ee xaqa doonaya uu ugu qanco oo u qaato marka in huduuga la ogaado oo qofku adilada u dhegaysto ula kaashado caqligiisa ula kaashadiyo garaadkiisa oo markaa xamaaska iyo caatifadda in laga fogaado waxaan ku soo dhaweynayaa kelmadda koowaad walaalkeen sheekh cabdillaahi xasan xaashi cabdulla albarbaraawi oo kelmad inaga odhan doona aljihaadu fi sabiili illah falyatafadal sheikhu mashkuuran maajuur
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا من القول والعمل لما يحبه ويرضاه انت دبدed walaalayaal kolley waxaynu isugu nimi inaynu kelimaad iska nidhaahno mawduuca si aad maqasheen waxaana muhima sida walaalkeen uu ka dhawaajiyey inaynu ogaano ujeedadeednu inay tahay un ixqaaqu alxaqi wa ibtaalu lbaaqil wixii xaqa inaynu u nusrayno wixii baatilana meesha inaynu ka saarno ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa sida saxda ee sawaabka ee xaqa mar walba inuu ina waafajiyo ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa hadalkeenna iyo cadalkeenna iyo iimaanshaheynaba inuu noqdo mid ku dhisan ikhlaas iyo albaxthu can ilxaq raadin shayga xaqa aynu raadinayno waayo dhammaanteen ba adduunyadan waaynu ka tegaynaa waxaa u muhiimsan ama waajibka u muhiimsan ee nasaaranimo wuxuu yahay qof waliba wixii ilaahay uu kula kulmi lahaa inuu iska hubsado inaanay xamaasad iyo caadifad iyo casabiyad iyo xisbiya iyo hebel ku xumee ama ururkaaga ma aha inaanay qofnaba xaqa aan isteejin ujeeddadeenu ma aha ashkaas mucayaniina inaynu hadal ku mudmudno ujeeddadeenu waxay tahay qawaacid sharciya oo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka iyo manhajka salafka waafaqsan inaynu taasiilino hadalkeenna gundhiga aynu uga dhigno sida aada maqasheen mawduuceenu wuxuu ku saabsan yahay waraaqahan waxyaabo ku qoran aan u aragnay inay baatil yihiin ama dacwa ilaa baatil iyo ilaa fasaad inaan kelimaad ka nidhaahno waxaa walaalaha qaarkood laga yaabaa inay isweydiinayaan maxaa waraaqahan sidan caamkee guud ee babligaa loogaga hadlayaa oo ciddii ay ka soo baxeen si gaara loogu naseexay waayo taa waxa aan ka leeyahay saddex jawaabood jawaabta koowaad waxa ay tahay horta cid ay ka soo baxeen ama masjid rasmi oo loo fiiriyo oo ismuujinaya oo ictiraafaya oo qiranaya ayaynaan haynba oo waxaa sida qarsoodigaa loo qaybinayo dadka xataa isku qorayna ay ka muuqato magacyadooda inay qarinayaan oo alqaab ay isticmaalayaan sida badruddiin cabdullaahi badruddiin cabdillaahi waa kuma laa nacrifu qofu yahay garanay taasi horta waa midta labaad shayga baatilka ama khaladkii mar hadduu faafo dadka uu dhex galo ummadda ayaa looga naxariisanaya looga digaya arrintu way dhaafaysaa shaksigii gaarka ah ama ashkhaastii uu ka soo fulay in si gaara loola hadlo waa masalo kale waxa weeyaan taasina masalo saddexaadna waxay tahay waxani waa manhaj muasala dad ay ta'siiliyaan ducaad ay ku yihiin oo dadka ay ugu baaqaan mana aha sida muuqato mid ku istaagaya warqad iyo laba warqadood iyo maqaal iyo laba maqaal iyo qoraal iyo laba qoraal ee waa mid markaa soconaya markaa dadka kaafiliinta ee aan ku baraarugsanayn si manaahigtaa baatilka ay kafladaanay ugu qaban iyagoo waxba aan iska ogeyn baatilka xaq aan loogu sawirin in ummadda looga sii digo oo tabciim markaa la siiyo tallaal arrin muhima weeye intaa haddaan kaga baxo hordhaca iyo muqadimadaasi aniga mawduuca waxaan ka qaadanayaa hal qodob oo laga yaabo qaar kalena inay ka farcamaan halkaa qodob wuxuu yahay alinxiraaf fi manhaji takyiir waxaa maanta dadka cilmiga iyo dacwada u nisbo sheegtaa ay isku waafaqsan yihiin dadka muslimiintaha inay u baahan yihiin takyiir xaalkooda in la bedelo hase ahaatee waxaa dhacday in laysku khilaafay manhaju takyiirkaas oo ninba waxa weeyaan si uu u suuraynayo amaba se u arko waxaana muhima masale haddii laysku khilaafo in loo celiyo waxyiga fain tanaasactum fii shay faruduuhu ila allahi waarasuul dadka muslimiintahay sida ay ahaan jireen marka la eego cizo iyo sharaf awood iyo gacan sarrayn hogaamin caalamka ay hogaamiyaan oo gaalada sanka ay ka toleen ayaa ay ku noolaan jireen waxaa shakilaana xaaladda noocaasi inay isbeddeshay muslimiintu maanta xukaamtooda iyo maxkuumiintoodaba culamaa'uhum wa caamatuhum kadalika waxa weeyaan saalixum wa saalixuhum inay dulli ay ku nool yihiin haba kala badsadaan be ba'f iyo taag darro iyo in la tunjileecsaday inay dareemayaan waa shakilaa halkii ay wax ka hogaamin jireen ummadaha ay ka hogaamin jireen in iyaga la hogaamiyo waa shakilaan waxa markaa muhimka waxaa markaa muhima in la isweydiiyo ma aladii gayara alxaal maxaa xaalka bedelay dadka qaarkood waxay dhaha xaalka waxaa bedelay dadka muslimiinta ahi dhaqaalola-aan ayaa ku dhacday oo xaggii dhaqaalaha lagaga horreeyey markaa muslimiinta waa in dhaqaalo loo sameeyo dadka qaarkood waxay yidhaahdeen siyaasad xuma ayaa ku dhacday dadka muslimiinta ah marka waa in baarlamaanaadka la galo oo qubbatu waxa weyan baarlamaan la gaadho takyiirka iyo isbeddelku xaggaasi uu ka yimaado waxaynu ogsoonnahay taasi iyo kuwa soo socdaaba inaanay ahayn sifayn dhab oo la sifeeye xanuunka ummadda haya iyo dawadii ilaahay subxaana watacaala xanuunkaasi uu sheegay qaarkood waxay yidhaahdeen muslimiinta waxaa laga haystaa waa xagga cadowgooda gaalaa wax walbay naga hor taagan awood milatari iyo mid dhaqaale gaalaa dhulkeennii haysata dadkeennii laynaysa dumarkeennii kufsanaysa inagu soo duushay mushkiladda waxay u arkeen alkufaar faqad waxaana ay soo raaciyeen xukaam ulmuslimiin oo iyagana ay u ictibaariyaan ama ay ka dhigaan inay yihiin khadamun lihaulaai alkufaar kuwa u khidmeeya ama u shaqeeya oo u adeega kuwaasi gaalada ah waxyaabaha la sheegayo oo dhami xaqiiqatan waa jiraan muslimiintu dhaqaale ahaan waa u hadheen siyaasad ahaanna waa u hadheen muslimiinta xukaam aan wanaagsanayn oo diinta ilaah aan ku xukumin ayaa waddamadooda badanaaba ka taliya gaaladu inay muslimiinta tunjileecsatay oo ay dhulkoodii in badanoo ka mida haysato ay laynayso ay ku soo duusho ay dulmiday haadii waa xaqaa'iq macluuma qof wala oo maanta caalamka joogaaba uu arko waa sagiir walkabiir u ogyahay laakiin xanuunka ummadda hayaa kuwaa miyuu yahay mise kuwaasi waa acraab iminka hadduu xanuun kugu dhaco infection hadduu deelkaaga dhaco xumad baa kugu kacaysa jidhkaaga oo dhan ayaa gubanaya markaa xumaddu waa carabkii waxa weeyaan muuqaaladii iyo raadadkii xanuunka ka dhashay laakiin xanuunka laftiisii maaha ka gaalada muslimiinta dhibaysa iyo xukaamta dalamada aladiina yaxkumu bigayri ma anzala allah iyo takhallufka muslimiinta majaal kastaba ka galay waa alacraab xanuunka laftiisii maaha waa raadadkii xanuunkaas iyo muuqaaladii tusinaayo wey laakiin xanuunka laftiisa waxa inoo sheegay ilaahay subxaana wa tacaala cid kalena lama weydiinayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ina allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiru ma bianfusihim ilaahay qoom xaalkooda bedeli maayo ilaa xaalkooda ay bedelaan markaa muslimiintu cizadii iyo sharaftii iyo gacan sarrayntii iyo hogaamintii ay ku noolaan jireen ilaahay subxaana wa tacaala sabab la-aan uma bedelin in ilaahay isagaa caalamka maamula wa naasiyatu cibaadihi biyadih bal ilaahay subxaana wa tacaala sababta u bedelay waxay tahay tagayur iyo isbedel muslimiinta laftooda waxa weeyaan ku dhacay saa awgeed baa wuxuu yihi ibnu kasiir raximah llah fi tafsiiri fasaxaabatu radia allahu canhum lama kanuu aqwam annaasi bacda nabiyi biawaamir illahi caza wajal waطwacahum lilah kana nasruhum bixasabihim adharuu kalimata allah fi lmashaariqi walmagaarib saxaabadu markay ahayn dadka ugu hogaansan badan ilahay awaamirtiisa uguna daaco badan adeecitaan badan rabbigood nasriga ay heleen wuxuu ahaa mid ku saameelan sifaadkooda ilaahay kelmaddiisii bay muujiyeen fii quluubihim wa acmaalihim wa aqwaalihim fi lmashaariqi waalmagaarib wa ayadahum tayyiban cadiima xukimuu fi saa'iri albilaadi walcibaad walama qasara annaasu isbedelku markaasu dhacay walama qasara annaasu bacdahum fii bacdi alawaamir naqasa duhuurun bixasabihim dadka ama muslimiintu markii ay ka gaabiyeen awaamirtii ilaahay subxaana wa tacaala wax ka mida ayaa marba gaadintoodu intay leeg tahay ayay leekaatay waayitaankay waayeen nasrigii iyo guushii iyo sarrayntii iyo hogaamintii caalamka ay hogaamin jireen waa qadiya waadixa jiddan rasuulkeena caleyhi afdal salaatu watasliim wuxuu yihi xadiidka imaamu axmed iyo abu daawuud ay warinayaan idaa tabaayactum bilciina وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم مسلمين مركا أي حاران ولا أقدام بيع العين مثال وحوية هاي ارتكاب المناهي والمحرمات أي تسالوي وانشغلوا بالدنيا الدنيا لا يكون مشغولان عن الدين والآخرة كذا مشغولان وأخذ أذناب البقر iyo arida bizarc taasay tusaale u yihiin oo muslimiintu waajibaadka ay dayacaan wataraktum ljihaad tarku ljihaad wuxuu mithaaliya tusaale u yahay tadyiic alwaajibaat intaasi markay dhacdo tadyiicu alwaajibaat wairtikaabu almanhiyaati walmuxaramaat walinshigaalu bidunya can iddiini waalaakhira maxay noqonaysaa natiijada iyo jawaabta xagga ilaahay ka imanaysaa sلط الله عaليكم duلا laa ينزchu عaنكم حatىa تrجicوu إilى diiniكم ilah wuxuu idinku sallidayaa duli maxaan laydinka kor qaadahay ilaa غaayadaa kale la gaadhayo o ah الرuجوع ilى الdiin تacaluma وcamala وتacliima وتaxkiima وتaxaakuma ilayha si dhamaystir ilaa diintii loogu noqdo jumlaة وتfصيila markii rasuulku uu ka warabay fitan inay dhici doonaan kulu ma naraahu waa min alfitan masaa'ibta muslimiinta haysata saxaabadu waxa dhn famaa taamuruna ya rasuul allah maxaad na amraysaa rasuulka ilaahay rasuulku wuxu uhi calaykum bilamri lawal calaykum bilamri alawal arrintii raciilkii hore jiilkii hore ummadda nebi maxamed ka mid aha uu ku dul sugnaa taa u noqda taasaad fitanka aad kaga baxaysaan walaalayaal dadka dalabatulcilmiga waxa muhima inay fahmaan meesha sartu ay ka qurunto inay tahay alinxiraaf fi tashkiis iddaa wa wasfi dawaa sifaynta ama muujinta xanuunka ummadda haya iyo sifaynta dawadii ku habboonayd ayuu inxiraafku galay waxaan kaloo aad aragtaan oo dhami ee maanta waxa weeyaan min qitaali fitna wa min tafjiiraat wa min takfiir min tanaaxur bayna almuslimiin waa aahaartii raayadka arrintaa ka dhashay wey inxiraafku siduu u galayna waxay tahay dawaa'ifta waraaqahan oo kale faasinaya waxay u arkeen daaga ama xanuunka ummadda haya inaanu ahayn kaa nusuustu ay sheegtay aayadda iyo xadiidka aynu akrinay tusaale ahaan ee ummadda dhibaatada haysta ay tahay duullimaad xagga gaalada kaga socda alyahuud waalnasaara wa acwaanahu iyo dhibaato ka haysata ummadda xagga xukaamteeda taasina waa mid khilaafsan ilaahay sharcigiisa oo muuminiintu hadday ahaan lahaayeen muuminiinta ilaahay nasriga u ballan qaaday oo sifaadkii nasriga ay ku mutaysanayaan lahaan lahaayeen gaalaba laguma sallideen walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila bal macnaheedu waa maxay ilaahay uma yeeli weliba lan ayaa ilaahay u isticmaala u yeeli maayo kuwa kaafiriinta ah wadda ay u maraanay ku dhibaateeyaan muslimiin muuminiinta laakiin waa almu'miniin aladiina اtasafuu biliimaani alwaajib waa kuwa ku sifoobay iimaanki waajibka ku ah lakin idaa naqasa iimaanuhu can aliimaani alwaajib haddii iimaankoodu intii ku waajibka ahayd uu ka daciifo faxiinaha yusallitu allahu alkufaara cala almuslimiin markaasu ilaahay gaalada muslimiinta uu ku sallidaya markaa su-aashan had iyo jeer aleen isweydiinayno ah ma aladii sallata alkufaara cala almuslimiin jawaabteedu aayaddanay ku caddahayba walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila kuwa ilaahay nasriga ka mutaystay ee iimaankii nasriga lagu helaayay ku sifaysna hadday ahaan lahaayeen muslimiinta maanta caalam ku nooli ilaahay gaalada kumuu sallideen qof kastoo ilahay hadalkiisa rumaynaya sidaas inuu yaqiinsado weeye wakadalika ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiinta markii lagu jebiyey gaswatu uxud sababtuna ay ahayd khilaafkii amarkii rasuulka ay khilaafeen ilaahay subxaana wa tacala wuxu dhaha walamaa asaabatkum musiiba qad asabtum mislayha qultum anna hada qul huwa min cindi anfusikum ma markay idinku dhacday musiiba aada misleyha labanlaabka bicsayha aada samayseen aada geysateen ayaa tidhaan sidee bay noogu dhacday ilahay miyuu ku yidhi gaaladaa xunxun baa muslimiintii dhigtay haulaai alkufaar ilaahay addoomaha isagaa abuure wuxuu ogsoon yahay haddii muslimiintu sidii laga rabay ay ahaan lahaayeen inaanay taasi ku dhacdeen marka ilaahay wuxuu u sheegu u caddeeyey sababta keentay qul huwa min cindi anfusikum xaggiinaa laydinkaga yimi waa saxaabatu rasuuli illah waanu garayna hijratahum wa nusratahum lirasuuli illah calayh afdal salaatu watasliim wa jihaadun fii sabiili illah wa badlu anfusihim wa amwaalihim qad faaraquu alahla walawtaan min ajli illahi subxaana wa tacaala ayaa halkaa khalad markay sameynay ilahay ku yuri qul huwa min cindi anfusikum taasay maanta muslimiinta kuwooda cilmiga iyo dacwadda sheeganaya ay fahmi laayihin way odhan kari laayihiin war halka laynaga haystaa waa xaggeenna weeye gaala waxbay nagamay qaabeene inamamay soo gaabeene xagga laynooga soo dhacay waa xagga nafeene innagana waxay naga sii yimad dib aynu isugu noqono waxaa la odhanayaa shabaabka muslimiinta warqa waraaqahan iyo kuwo walba ku qoran waxaa diiradda loo saaraya in shabaabka muslimiinta maanta xukaamta laa shaka walaalay xukaamta in badan oo kamidii xumaanta ay ku sugan yihiin laakiin waxaynu aaminsannahay sida horeba aynu tilmaannay in arrinkoodu yahay carabun min alacraab in arrinkoodu uu yahay raad ka mida raadadkii xanuunka ka dhashay iyaga laftoodu inaanay ahayn xanuunka asalkiisii iyo guntiisii inaanay ahayn ibnulqayim raximahullah isagoo shubahada aada wadaynu ka jawaabayo shubaha muslimiin maanta cuquushooda ka buuxda sida xaggee laynaga haystaa xaakimkan jaa'irkaaba xaggiisa laynaga haysta aynu u diyaar garowno aynu ku baxno aynu ku boobno meesha aynu ka tuurno faxiinaha tastaqiimu alaxwaal wa tataxasan alumuur markaynu isaga meesha aynu ka tuurno axwaashu hagaagida saasaa shabaabki maanta laga dhaadhayay aahaartan aad arkaysaana inxiraafka masaladaasi ku jira ayay ka dhashay oo raad waxa weeyaan yaasir ay u yihi ibn lqayim raximah llah kitaabkiisa miftaax daari sacaad wuxuu kaga waramaa ilaahay xikmadiisa shay walo ilaahay uu sameeyo ama uu qadaraba in ilaahay xikmadiisu ay keensatay wuxuu yihi raximah llah wata'amal xikmatahu tacaala fi an jacala muluka alcibaadi wa umaraa'ahum wa wulaatahum min jinsi acmaalihim bal u fiirsa buu yihi ilaahay xikmadiisa ilaahay boqorada iyo madaxda dadka u tariy u taliya wuxuu ka dhigay kuwa dadka camalkooda u la nooca dadka camalkooda u hagaagsanayna madaxooda way hagaagtaa haddii camalkooda uu khariban yahayna madaxooda way kharibnaataa idan dadka camalkooda weeye ilaa uu yihi raximah llahu tacaala hadal waxawenaadu casiiba فعمالهم ظهر في فعمالهم ظهر في سورة أعمالهم dadkan u taliya kuwan u shaqaynaya waa suuradii camalkooda walaysa fi lxikmati ilaahiyati an yuwaliya cala alashraari alfujaar ilaa man yakuun min jinsihi maxaa xaakankan daalimka ee faajirka ee sharka wada madax inooga dhigay wuxuu le ilaahay xikmadiisu keensan mayso dad shar badan oo waddada xaqaa ka leexsan oo fujaara in madax looga dhigo kuwaan la nooc ahayn ilahay xikmadiisu waxay keensanaysaa marba shacabku siduu yahay inuu xaakimkiisuna u noqdo walama kaana sadru اlأwalu khiyaara اlquruuni waabaraha kaanat wulaatuhum kadalik ummaddan qaybteedii hore markay ahaan kuwa dadka u khayr badan ee u taaco badan madaxdoodana saasay ahayn falama shaabuu shiirat lahum shiirat shiib nacam shiirat lahum wulaatuhum dadku markii ay xaq iyo baatil isku khaldeen wulaaddooduna way isugu khaladiyey madaxdooda faxikmat اllahi saaba an yuwaliya calayna fi mithli hadihi اlazmaan misla mucaawiya wa cumar ibni cabdilcaziiz wax kastoo aynu samaynaba wuxuu leeyahy ibnu lqayim ilaahay xikmaddiisu way diidaysaa waktigan oo kale in mucaawiye iyo cumar ibni cabdilcaziiz oo kale madax ilaahay uu inooga dhigo fadlan can mithli abi bakrin wa cumar abubakar iyo cumar iska daayo waktigeenna maxaad u malaynaysaa waxaan u malaynayaa inaanay baciid ahayn haddii la yidhaahdo ilaahay xikmaddiisu waxay diidaysaa xajaaj oo kale inuu madax inooga dhigo waktigan aynu ku noolay dadku sida ay yihiin marka waxa weeyaan la eego oo xukaam waxa weeyaan maanta jirtoo fara badan waxyaabo badan buu ninka xajaaj la yidhaahdaa uu ku dhaame waxyaaba uu kaga xumaana waa jireen bal wulaatuna calaa qadrina wulaatu man qablana calaa qadrin wa kullu min alamrayni muujibu alxikmati wa muqtadaaha muujibu alxikma wa muqtadaaha innaga madaxdeennu way nagu saameelantay sidaanu nahay ayuunba yihi oo ummadda guud ahaan baa loo qiimaynaya iyagana madaxdooda si ahaayeen un bay ahay labada arrimoodna waa sida ilaahay xikmaddiisa ay keensatay ee waxa weeyaan ka dhashay idan yaa shabaab ifhamuu musiibadu inaanay ahayn yani min jihati alxukaam faqat alxukaam haulaa waa afarun min alaahaar wey marka afarka noocaasiya in lagu mashquulo ma aha ee waa in loo dhaadhaco sababtii keentay iyo xanuunka xumadda noocaasi ahi ay ka dhalatay inxiraafka noocaasiya ee manhaji takyiir ka galay dadka waraaqaha noocan iyo wax afkaarta lamida faasinaya waxaa kaloo raadkiisu uu soo tallaabay dawadii oo markay inxiraafkii u arkeen gaalada soo duulay soo qura markay daagii u arkeen iyo dhibkii gaalada soo duulay soo qura iyo xukaamta waxaa inxiraaf kale uu ka galay dawadii oo dawadiina waxay u arkeen inay tahay dagaal oo qura ummaddu iyadoo sifaadkeeda iskale sidaa isu dhex xulaysa asbaabtii nasriga diidaysay mawaanicdii nasriga diidaysay ay ka dhex buuxdo asbaabtii nasrigu ay ka maqan tahay hala dagaal geliyo tajyiish alumma misna natiijadu waxay noqotay waxaa maalin walba macaarigtiiyo goobaha layskaga hor imanayo ka soo yeedhaya aynu maqlayno waayo asbaabtii ummaddu nasriga ay ku heli lahayd ayaa maqan markii tafaarku uu soo galay bilaad alislaam ayaa sheekhu lislaam ibnu taymiya kitaabkiisa alistigaasa fi raddi cala albakri waxa uu kaga warramay markii dimashik uu soo galay alcaduw alkhaariji in muslimiintii halkaas joogay qaarkood ay gurmad weydiisanayeen dad dhintay ayaa faarina min atatarruudu biqabri abi cumar wuxuu leeyahy ahlu lmacrifa walmukaashafa markii ay arkeen xaaladdu siday tahay lam yuqaatiluu fi tilka almara xaaladdaa dagaalkaa kamay qayb gelin gaala jacayl ayaa u geeyey mise fulaynimo abadan xaaladdaa dagaalka waxay uga qayb geli waayeen licadami alqitaali sharci dagaal sharci oo ah dagaalka ilaahay u oggolaa ayaan meesha jirin oo dawaabidii iyo shuruuddii jihaadka ayaan welin walimtifaa'i nusra wixii gargaarka lagu heli lahaana meesha waa ka maqnaa markaa meel kolley baan ogahay in lagu jabaayo oo iska sii muuqato maxaan ka doonaa buu yidhaha ahlulmacriif walmukaashaf markaasaa sheekhu islam ibnu taymiya raximah allah waxa uu tilmaamayaa markii waxa weeyaan ay xaaladdaa arkeen a'imadii ibnu taymiya uu ka mid ahaa inay u jeesteen jihaadka asalkaa waayo sida aynu arki doonno aljihaadu waa nawcaan jihaadka asalkii waxa weeye jihaadka islaaxu nnaas xataa yata'ahalu linnasr dadka in la islaaxiyo ilaa la gaadhsiinayo darajo ehel ay u noqon karaan inay guulaystaan oo ilaahay u gargaaro dadkii baanu amarnay buu leeyay ikhlaas alcibaada lilah wa an laa yastakiituu إلا بالله سبحانه وتعالى لا بملك مقرب ولا بنبي مرسل فلما أخلصوا العبادة لله وحققوا متابعة رسول الله هزمت فتار هزيمة لم يهزم قبلها مثلها markii dadku ilaahay ay tawxiidkii u gaar yeeleen iyo cibaadadii nebi maxamedna si rasmi oo dhamaystiran ay u raaceen markaasaa tataarkii la jebiyey oo laga adkaaday meel walba soo jiiray waayo sifaadkii jabka keenaya baa laga tanaasulay asbaabu nasrigiina waa lagu waa lagu waxa weeyaan sifoobay jihaadku waxaynu ognahay inuu yahay shay diinta ka mida waa dirwatu sinaami lislaam falad iyo dafci labadalaba waa leeyihi in gaalada la weeraro guryahooda loogu tago iyo marka muslimiinta soo doontaan in layska difaaco laakiin jihaadku waa xukum axkaamta sharcigaa ka mida shuruud buu leeyahay oo arkaan buu leeyahay o waajibaad buu leeyahay oo dawaabid buu leeyahay oo mawaanic ayaa jihaadku u leeyahay wax kastoo jihaad lagu sheegaana jihaad noqon maayo waxaa maanta jirta waxyaabaha qaarkoodoo sharciga si dhaba u khilaafsan marka la inkiro ayaa waxaa lagu odhanayaa jihaadka ayaa la diidan yahay xaqiiqadu waxa ay tahay yacni maaha inkaaru jihaad in jihaad la diidayey ee jihaadka ayaa la rabaa in la saxo oo laga dhigo kii nebi maxamed oo kale ee muslimiinta loo yaqaanay ee ay ku guulaysan jireen sheikhu lislaam ibnu taymiya wuxu uhi walkitaabu wasunna mamlu'aani bilamri biljihaad wa dikri fadiilati wa dikri fadlih kitaabka iyo sunnada waxaa ka buuxda adilayna amraysa jihaad oo fadligiisa sheegaysa halka ayaa maanta shabaabka loogu joojiya infiruu khifaafan wa hiqaalan fadaaisha jihaadka iyo adilada jihaadka amrayso qura ayaa loo akriya laakiin goormuu jihaad waajiba maxaa shardi jihaadka u ah maqaasida jihaadka laga leeyahay waa maxay kan aynu wadna maslaxana ku jirta mise mafaasid ayaa ku jirta haadihi alumuur kuwa baaqaya kuwa loo baaqaya toona hadda jeraale isma weydiiyaan waa la wadaa un wuxuu leeyahy shekh islam ibnu taymiya raximah اllahu taعaalى lakin yaجib an yucrafa alجihaad الsharci aladi amara allahu bihi warasuuluh min alجihaad اlbidci laakin waxaa waajiba inaad fadaaisha iyo awaamirtoo qura akhrisato maahee jihaadkii sharciga ahaa ee ilaah iyo rasuulkiisu ay muslimiinta amreen waa inuu kaaga suucnaado aad ka barato jihaadka bidcigaah jihaadi ahli dalaal الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الرحمن وجهاد كأهل الضلال كبدعه في طاعة الشيطان بيو جهاديا وحانا إسلام في طاعة الرحمن بيو جهاديا فقطوع إليك جهاد أهل البدع والأهواء كجهاد كأهل البدع وأهل الأهواء كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون في أهل الإسلام جهاد كأهل البدع واسدة كخوارج يقوى الله ملك kuwaasoo ku jihaadaya ahlulislaamka dadka muslimiinta waxa weyaan dhiigooda xalaashanaya jihaadku walaalayaal wuxuu ku dhisan yahay mabniyun calaa muraacaati almasaalixi walmafasid maslaxa iyo dani diinta iyo muslimiinta ma ugu jirtaa mise mafsadiya dhibaataa ku jirta baa la eegaya aljihaadu laysa kaasalaati walxaji waasiyaam jihaadku salaada iyo soonka iyo xajkoo kale ma ah haadii waa cibaadaatu maxda xaalad kasta waa mashruuc oo waktigooda waxa weeyaan uu joogo wax manfaca xataa inaad ka heshaa shardi uma aha laakiin jihaadku isagu sidaa waa ka duwany suu idhaha shekhu lislaam ibnu taymiya marka hore waxaa loo sharciyey un lidaruura oo haddii gaaladu diinta ilahi aanay hobo hob aanay hobo aanay hor istaageenba warow gaalada ha iska ahaadeene lama lama dagaalameenba waa la iska dayn la dagaalka laakiin kuwa diinta ilahi hor istaagaya ayuunbaa in meesha laga dhaqaajiyo sideedaba loo sharciyey waa lidaruura inta laga fursan karana waa laga fursanaya lagama armi karo waata kuwa gaalada islaamnimada loogu yeedhayo hadday islaamnimada diidaan markiiba lama laynaya haddana jizyo inay bixiyaan baa loogu yeedhaya hadday taa diidaan ayaa laga dagaalamaya idoo la eegayo shuruud iyo dawaabidka jihaadku uu leeyahy marka jihaadku haddii maslaxa aanu taxqiijinayn dee jihaad noqon maayo oo mafsidiisi iyo dhibkiisa uu ka fara bato dheertii dheertiisa iyo waxtarkiisa wuxuu ihi alimaamu sacdi raximah allah والجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم جهادك قعدتي هبك لقد قالما مر والبا مصلحة السي كتير تايم الراعية هذا مصلحة كتير تايم لصمين ولا صمين هذي كلنا وهذا اللي يتكدين إيابا ولقد بابي ماي هذا ووادع حيث كانت المصلحة رسولكم أتي هود نبي هشيسكي الصلحقة maslaxadu ay muslimiinta iyo diinta ugu jirtay sidaasi ayuu sameeyey ka sulxu lxudaybiya oo kale waxaaraba xaysu iqtadat ilmaslaxatu rasuulku markii maslaxadu dagaal ay keensanaysana waa dagaalamay fa cala almuslimiin an yaslukuu hadyahu muslimiinta waxaa waajib ku ah inay waddadii rasuulka maraan oo jihaadku mutaabicu u baahayay nebi maxamed lagaga daydo oo labada xaaladood mid walba sidii nebi maxamed u dhaqmin waa in loo dhaqmo weye an yaslukuu hadyaha wayatashawaruu fii amrihim waa inay muslimiintu jihaaday ka tashadaan culimadii ahlulxalli walcaqdiga jihaad ay hogaaminayaan waxa weeyaan axdaat alasnaan iyo sufahaa alaxlaaq iyo dad aan aqoon lahayn nawaaqid alwuduء aan garanahayn haddana nawaaqid ulislaam ka sheekaynaya iyo jihaadku aimadu ay yidhaahdeen daqaa'iq ljihaad laa yuftu fiiha ilaa khawaasu ahli اlcilm jihaad noocaasa looma baahna waa inay muslimiintu ka tashadaan buuri wayacmalu fii kuli waqtin maa yunaasibu wayasluxu lah muslimiintu inay iska jiboodaane xamaasadoodaan maahae wakti walba wixii munaasib ku ah oo maslaxadu ay ku jirto waa inay sameeyaan kitaabka fatxu raxiim almelik alcallaam la yidhaahdo isacdi saxda boqol iyo koob iyo soddon ayaa hadalkaasi uu ku qoray haddii waxa weeyaan jihaadku markaa aanu keensanayn iclaau kelimat illah bal ay ka dhalanayso islaamku inuu daciifo gaaladu inay xoogeystaan muslimiintu cize inaanay ka qaadin dulle ay ka qaadaan fa huna laa yushracu ljihaad xaaladda caynkaasiya jihaadku waxa weeyaan mashruuc noqon maayo waayo wuxuu dhalayaa maanta ta ka dhalatay oo maanta waxyaabaha jihaad lagu tilmaamayo laba arrimood baa ka dhashay in gaal xoog badan oo muslimiintu aanay iska celin karin inta xikmaddii iyo caqligii iyo sharcigiiba la khilaafo in waxa weeyaan la gugujiyo oo muslimiinta dabeeto inta lagu soo jeediyo lagaga cararo lagaga baxsado oo wadamadii islaamka iyo magaalooyinkii islaamka maalinba mid gaalada gacanta laga geliyo macnaa sabab loo noqdo inay gacanta waxa weeyaan ay u gasho oo sabab loo noqdo dadka muslimiinta gaaladu inay gumaado marka horeba gaaladu iyagoo naf muslimiinta aanu hayn in sabab loo noqdo ay ku marmarsoodaan inay bilaad alislaam ay soo galaan iyagoo doonay inay raadinayaan dadka noocaasiya bal dhegeysta wuxuu ihi alcalaamatu alfawzan kam yuqtalu min almuslimiin bisababi mugaamarati jaahilin aqdaba alkufaar imisaa maanta muslimiin la laynaya sababta loo laynayaana ay tahay mid jaahilo kufaarta ka cadhaysiiyey wahum aqwa min iyagoo gaaladaasi ka xoog badan faاnqaduu calى اlmuslimiina taktiila wa tashriida wa kharaadan walaa xawla walaa quwata ila biاllah markaasay muslimiintii ku degayaan gaalada iyagoo kaa jaahilka ka cadhaysiiyey ugu marmarsoonaya oo waxay didiyaan iyo waxay baabiyaan iyo waxay dilaan iyo waxay dumiyaan bay xaalkii muslimiinta ay ka dhigayaan gaalada wa yusamuuna hadihi almugaamara biljihaad arrinta caynkaasiya ismiidaaminta noocaasiya waxaasi ay ka dhasheen ee haddana jihaad ay ku magacaabayaan bu uhi shee wa hada laysa huwa aljihaad liannahu lam tatawafar shuruuطuh walam tataxaqaq arkaanuh fahuwa laysa jihaadan wainama huwa cudwaan laa yaamuru allahu caza wajala bih jihaadkaasi maaha waayo shuruuddii jihaad kuma dhamaystirmin qudre ayaa jihaadka shardi u ah lamaba hayaba shuruuddiisi ma dhamaystirmin arkaantiisi may xaqiiqoobin jihaad maaha waa cudwaan ilaahay subxaana watacaala aanu amrahayn kitaabka aljihaad anwaacu axkaami sheekh fawzan safxada labiyo sagaatan ayaa hadalkaasi ku qoray jihaadka walaalayaal waxaa shuruuddiisa ka mida yacni muslimiintu qudre iyo awood inay u leeyihiin maantana siday aimadu tilmaameen insha allah almuxaadaraat aljaa'iya muxaadaraat soo socdaynu aqwaasha akhriyi doonaa tani waa daraarujin mujarad tanbiih sida aimadu ay tilmaameen qof kastoo caqli lihina indhihiisa uu ku arko oo kii nusuusta iyo fataawa ahlilcilmi ku qanci waayey waaqici waxa weeyaan uu farta u saaray muslimiintu maanta awood uma leh cadowgooda ay ugu waxa weeyaan babac dhigaan oo ay yidhahdaan cadowga iskaansii sidii muslimiinta iyo gaaladu ay ahaan jireen taa maanta muslimiintu awood uma laha wuxuu yihi sheekh ibnu cuthaymiin inahu fii casrin xaadir yatacadaru alqiyaam biljihaadi fii sabiili illah bisayfi wa naxwi لضعف المسلمين ماديا ومعنويا وعدم اتيانهم بأسباب النصر الحقيقية casrigan aynu ku nool lahay in jihaad lagu qumo seef lagu dagaalamiyo wax lamidi suurta galba maaha marka leega dacfiga muslimiinta maadiyan ay daciif u yihiin macnawiyan iyo iimaaniyanna daciifa u yihiin iyo inaanay muslimiintu la iman asbaabtii nasriga waxa weeyaan lagu heli lahaa sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi raximahullah isagoo ka warramayo dadka muslimiinta inay tay marba xaaladda waxa weeyaan ay ku jiraan inay ku dhaqmaan oo ay arrinkooda ku bineeyaan faman kaana min almu'miniina biardin fi huwa fiiha mustadcaf aw fii waqtin huwa fiihi mustadcaf falyacmal biaayati sabri waasabr caman yu'di allaha warasuulah min aladiina uutuu lkitaaba walmushrikiin qofka muuminiinta ka mida ee ku nool dhul lagaga awood badan yahi ama nool wakti laga awood badan yahi ha ku camal falaa ayaadka muslimiinta faraya inay sabraan ay gaalada ka jeestaan waa asbaabtii nasriga ay ku dadaalaan wa ama ahlu lquwati fainamaa yacmaluuna biaayati qitaali aimati lkufr aladiina yatcanuuna fi ddiin wa biaayati qitaali aladiina uutuu lkitaab xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saagiruun laakiin muslimiintu hadday awood leeyiin aayaadka amriga gaalada in lala dagaalamo iyo aayaadku sayf waa inay ku camal falaan marba xaaladda muslimiinta jooga waa inay egaan bal haddaynu aayaadkaa ka tallaabsanno oo aynu nidhaahno waxa weeyaan xaaladna loo kala eegi maayo xaalad walba waa la dagaalamaya miyaanay noqonahayn walaalayaal inaan jihaad sharciga wax waxaan lagu baaqaya aanu ahayn ee bal shareicadii waxa weeyaan la khilaafay waxaan walaalayaal hadalkeeda ku soo gebagabaynayaa iyadoo kolley kelmaddu ay iska kooban tahay dadka muslimiinta maanta waxaa la gudboon labada jihaad ka weyn ee asalkaa ee u fudud ee ka kale uu ka farcamaayo inay muslimiintu maanta ay ku dadaalaan labada jihaad waa labada jihaad uu sheegay alimaamu sacdi aljihaadu nowcaani jihaadu yuqsad bihi islaaxu lmuslimiin fii shu'uunihim alcilmiya walcamaliya waldiiniya waddunyawiya fahada aslu jihaad wa qiwaam wa calayhi yataasas annowcu ahaani min aljihaad wahuwa jihaad lkufaar jihaadku waa laba nooc jihaad looga jeedo muslimiinta in xaalkooda la wanaajiyo shu'uuntooda cilmi iyo tooda camal iyo tooda adduunya iyo tooda diineed fa hada aslu jihaad kaasa asalka jihaadkaa jihaadka kale uu ku duldhisan yahy wa caleyhi yataasasu nawcu haani noocaa ho hore ayuu ka labaad ku duldhisanyay kii hore iyadoon lahayn ka labaad suurto geli maayoba haddii laysku dayana natiijo fiican laga gaari maayo ka labaadna waa jihaad lkufaar wey kaasaa maanta mutayasiri noo ah oo inoo fudud markaa shaygaad karaysay ee weliba asalka ahaa nafciga badnaa inaad ka tagto oo midaanad ka rahayn aad isku mashquuliso bal mafsadiyo dar iyo dhibaato soo jiidaya sharci darrada oo qura maaha waa caqli darra weyi waxay maanta shabaab badani ku odhanayaan hay anagu waxaanu ku jiraa fii xaalati difaac can inafsi baanu ku jiraa goorma ayaad difaac ku jirtaa markaad gaaladii u yeedhay ee aada shuqa shuqaysay haddaad waxaad ka warantaa libaax godkiisa intaad ugu tagto oo halkaa waxa weeyaan aad ku shuqa shuqayso oo aad adigu geliso xaalad xaaladu cartamo aada meel gasho aad tidhahdo waan iska difaacay ma difaac baad ku jirtaa mise waxaan kugu dhacay iyo weerarka adaa sabab u ah gaaladii inta meelahooda loogu tago iyadoon awood loo hayn inta la shuqa shuqeeyo muslimiinta lagu soo kiciyo maaha marka dambe in la dhaha difaac baan ku jirnaa marka hore waad isagta awood inaanad u haynine ha ku soo kicina ka daa ilaahay caafiyo weydiiso sabir ku dadaal jihaadka suurtagalkaa u diyaari muslimiinta jihaadkii kufaarta sifaadkay nasriga ku mutaysan lahaayeen dadka muslimiintii siday ugu noqon lahaayeen ku dadaal haddaad doonayso maslaxo iyo xaqiiqo waxa weeyaan sharciga ilaahay subxaana watacaala waafaqsan hadday gaalada bilaad alislaam soo galaan in laga difaaco laga saaro yaa diidan haddaad awood u hayso ka saar laakiin limada taqtulu muslimiin maxaad muslimiinta aad u dilaysaa kuwaad lahayd waan difaacaya miyaan ahayn kufaar adigoon taagu hayn iyaga laftooda maxaad waxa weeyaan dadka muslimiinta aad ugu kaakicinaysaa miyaanu ilaahay subxaana watacaala xuluul kale aanu yeelin oo ay leedahay xaalada dadka muslimiinti bacsi iyo taagdarro waxa weeyaan ay ku jiraan walaalayaal waxaan filayaa waktigu inuu intaa waxa weeyaan igaga eeg yahay insha allahu tacaala qadiyadda jihaadka iyo dawaabidiisa iyo shuruuddiisa muxaadaraad baynu ka geli doonaa laakiin waxaan doonayoon mujarad walaalaha inaan ku baraarujiyo waxaa maanta loogu baaqaya jihaad loogu sheegaya inuu yahay wax ka dhashay alinxiraaf waxa weeyaan fii manhaji takyiir waxaanay noogu filan inay inxiraaf tahay xadiis quroo ka mida axaadiisa rasuulka oo rasuulku wuxu uhi soo muslim warinaayo man kharaja calaa ummatii yadribu baraha wa faajiraha walaa yataxaasha min mu'miniha walaa yafi lidii cahdin cahda falaysa minii walast min ka ummaddayda seefu qaata ee ummadayda waxa weeyaan keeda wanaagsan iyo ka kalaba qoorta ka saraya ee qofka muuminka aan iska dhowrahayn ee qofka muuminka dhiiggiisa uu la fudud yahay ee ka gaalka xataa cahd iyo ballan la siiyey aan ballankiisa aanu ilaalinahayn aniga beri buu iga yahay buuri rasuulku caleyh abdal salaatu wasalaam aniga iga mid maha aniguna ka mid mahay yani xaaladdu maanta sidaan ahayn yadribu baraha wa faajiraha walaa yataxaasha min mu'miniha walaa yafi lidii cahdin caada in xaaladdu si ahay talabaad waa jihaad siyaasiya shabaab lmuslimiin ha u fiirsadaan shabaabka la leeyahay isqarxiya raggale isqarxiya ha yidhaahdaa waa janne jannada taalle meel heblaayo hebelo bal adigu horta nooga horee adigu horta nooga horee jazaaka allahu khayra faxiinaha naftadii bika nin quroo ka mida ruwaad hadal fikri iyo munadiriintiisa iyo kuwa shabaabka ugu baaqa oo weli isagu yidhi jannadaan doonaya isqarxiye ma hayno nin waliba wuxuu leeya anuu jihaadka waxarid ilmuuminiina baan ku jiraa nebi maxamed ba waxarid ilmuuminiinana waa ku jiray jihaadkana safka hore ayuu kaga jiray walowlaa an ashuqa calaa ummatii maa jalastu khalfa sariya nebi maxamed baa yidhi caleyh afdal salaatu watasliim waa jihaad siyaasiya oo cidda kursi la yskaga hor yimaado walow haba khaldanaatee ayuunba inta riddo lagu xukumo meeshay doonayaan ba ha joogaana la odhanayaa ha lala jihaado waxa weeyaan ha lala dagaalamo dad la og yahay inay riddo ku jiraan waxay arkaysaa la dhaaf dhaafayo far aan la saarahayn oo xataa aan la gaalaysiinahayn oo xataa aan laga hadlahaynoo suuq wax weeyaan aan loo odhanahayn fa haadihi alumuuru asiyaasiya ee shabaabka in badanoo ka mida masaadirteeda aanay garanahayn iyo maqaasida laga leeyahay yaanay ku dagnin wallahi inii naasixun lakum wallahi inii naasixun lakum ayuha shabaab walaa uriidu minkum shay wallahu aclam waxka billahi tawfiiq sala allahu cala nabiyina muxamed
jasa allahu sheekh khayr aljasaa ilaahay sheekhaa ka abaalmariyo kelmaddaa kooban ee ina yidhi waxaynu u geli doonaa mawduuceena qaybtiisii labaad oo waraaqaha uu sheekhu tilmaamay horena aynu ogsoonayn mulaadafaadka iyo waxyaalaha ku dhex jira iyo ujeedooyinka loo dhex raacinayo dhalinyarta waxaa inooga iftiimin doonaa wax ka mid ah walaalkiin sheekh muuse abulxasan فليتفضل الشيخ مشكورا ماجورا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد وعن بإذن الله تعالى كلمات كوكوبا وأرسي تلمان أه ka sheegi doona talbiisaadka iyo xaqa baatilka lagu dheehayo ee ku jira waraaqda waxa weeye la faafiyey xaqa oo baatilka lagu dheeho la dhexgeliyo lagu qasto waa shay xaaraan ilaahayna subxaanahu watacaala waa uu loo diiday ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وحو كمد هاي تلماما حن إلهي سبحانه وتعالى وكت المامي إلى كنت فيوين يهودي النصارى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وصفاء بيابح إن قفكم إسوا وحوي شيء باطل أخر oo shareecada islaamka khilaafsan doonaya inuu faafiyo inuu ku dhex qariyo wax xaq ah waa sifo aada iyo aada u xun oo yahuud iyo nasaare ilaahay subxaana watacaala uu ku tilmaamay inay waxa weeye ku sifaysnaayeen waraaqdan shanta safxadood ka kooban waxay koobsatay waxyaabo badan oo talbiisaad ah iyo tadliis bal arrinkaa ayay ku dullisan tahay gebigeeduba oo waxyaabo badanoo waxa weeye la isdhex gelinayo
oo loo soo dhigayo inuu yahay suuro xaqa oo sax ah laakiin waxa weeye qaldan amba waxyaabaha khidaa'a loola jeedo iyo muqaalabaad fara badan ayaa waxa weeye ku jira wax ka mida insha allahu tacaala ayaan tilmaami doonaa intaan ka tegayna taas ayaa waxa weeye markaas looga qiyaas qaadan doona waxaa ka mida talbiisaadka ku jira waraaqdaas التظاهر بالنصح وإرادة الخير لطالب العلم waxaa la muujisanayaa nasteexo iyo in khayr iyo wanaag qofka ardayga ah lala doonayo marka ugu horaysa waxaa horudhaca risaalada ku soo arooray haadihi kalimaatu wawasaaya katabtuha tadkiiran wa nusxan laka wabara'atan lidin tani waa kelmado soo kooban iyo dardaaran aan kuu qoray baraarujin iyo nasteexo aan kuu nasteexaynayo anuu qoorteeda waxa weeye beryeelaya markaas ayaa wuxuu sheegay cibaaraad iyo jumlooyin goboldhig iyo madkhal u ah waxyaabaha ka dambeeya ee khatarta ah ee abaadiisha ah ee shareecada islaamka khilaafsan taana waxa weeye talbiis iyo dish ayaa waxa weeye ku jira waxayna matashaa sidii waxa weeye ibliis uu waxa weeye aadam iyo xaawo ku yihi waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin yacni waa u dhaartay inuu nasteex u yahay oo khayr iyo wanaag waxa weeye uu la doonayo ayaa shaydaan aabaheen iyo hooyadan xawo waxa weeye ugu dhaaf kanna sidaasoo kale ayaa waxa uu isku muujinaya in qofka ardayga uu naseexaynayo oo waxa weeye dardaaran uu siinayo oo khayr iyo wanaag uu waxa weeye la doonayo waayo qofka naasixa ee xaqa ah waa qofka waxa weeye ku naseexaynaya kitaabka iyo sunnada waa qofka dadka khayrka tusaya ee ugu baaqaya laakiin qofka waxa weeye ku baaqaya fidnada sharka in muslimiinta waxa weeye la dhex dhigo qofka dadka muslimiintaa iyo shabaabka iyo dhallinyarada ugu baaqaya in la isdilo muslimiinta la daadiyo qofkaasi waxa weeye qof naasixa maaha laakiin waa qof waxa weeye dish iyo khidaac samaynayo walihaada waxaanu odhan karnaa markuu leeyahy waa wasaaya iyo dardaaran waa dardaaran laakiin waa wasaaya min ashaydaan waa dardaaran waxa weeye shaydaanku u yeedhiyey yajibu an turfada walaa tuqbal waxaa waajiba in la radiyo oo waxa weeye aan la aqbalin waxaa ka mida talbiisaadka waraaqda ku jira altadaahuru binusrati almustadcafiina min almuslimiin waisticaadati alaraadi almuxtalla waxa uu muujinsanaya in dadka mustadcafiinta ee taagta daran ee muslimiinta ee waxa weeye gaalada ay leynayso inuu qofkan u hiilinayo inuu soo celinayo waddamada gaaladu waxa weeye ay qabsadeen waxaa la muujinaya in waxa weeye iyaka qayrkood arrinkaa ayna ku kacahayn oo aynan la imanahayn taasina waxa weeye waa been iyo talbiis waayo dadka noocan oo kalaa waxa weeye ma jirto haba yaraatee sidaanu wada ogsoonnahay waddan qura oo waxa weeye gaalada ay ka soo celiyeen ma jirto bal tuule gaalada ay ka soo celiyeen ma jirto bal waxay yihiin sababta ugu weyn ee keenaysa in waxa weeye gaaladu waddamada muslimiinta ay soo galaan oo mana yihinin waxa weeye dadka mustadcafiinta ee gaalada ay laynayaan mana kari karaan taas iyo kaaba dadka muslimiinta waxa weeye laynaya abriyada ah oo maalin kasta dumar iyo caruur ayaa waxa weeye ay dilayaan waaqicana taa ka markhaati kacaya isagaba waxa waraaqda uu ku leeyahay qaatil hunaa aw hunaaka halkan ku dagaalan amba halkaa ka dagaalan shishe markaa nin kale ka dagaalan hargeysa amba waxa weye halkaa shishe ma dad mustadcafiina ayuu u hiilinaya mise wuxuu ku boorinaya waxa weye dadka muslimiintaa in dhiigooda la daadiyo nuna rasuulku sala allahu alayhi waaalihi wasalam odhan man xamala calayna silaax falaysa mina qofka waxa weye noo qaata hubka iyo annaka nagama mid aha nuna rasuulku sala allahu calayhi waaalihi wasalam uuna odhan qofka waxa weeye ummadda ku baxa isagoo kaa waxa weeye fiican iyo kaxunba waxa weeye garaacayo dilaya oon midna waxa weeye iska ilaalinahayn anigana igama mid aha anna waxa weeye kama mid yihi waxaanu leenahay yaa haada ittaqi allah wadaci talbiis watub ilaa rabbik fa ina alamra qadiirun jalan waxau leenahay ilaahay subxaanahu watacala waxa weeye ka boqo qofkaasow waraada soo qoray talbiiska iyo waxa weeye qalditaanka dadka aad qaldayso iska ilaali arrinku waxa weeye khatar iyo halis ayaa uu leeyahay waa in markaa qofka shaabka ah ee loo muujisanayo dadka noocaas oo kale ay u muujisanayaan in qofkaasi waxa weeye dadka muslimiinta uu gargaarayo waxa weye uu hiilinayo gaalada waxa weye markaas uu ka difaacayo waa in afcaashooda la fiiriyo waayo addacaawi maa lam tuqiimuu calayha bibayinaatin abnaauha adciyaa albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar qof kastaba wuxuu iska sheegto laga aqbali maayo haddaad tiraa dadka muslimiintaan anigu hiilinaya mustadcafiintan waxa weeye u hiilinaya gobolka muslimiinta waxa weye laqabsidaad soo celinaya haddana dadkii muslimiinta waxa weye adlaynayso oo dumarkii iyo carruurtii afcaashaadii waxa weye ku dhimanayaan oo gaaladii waxa weeye intood shiido waddamadii muslimiinta aad soo gelinayso dadkaad la hadlaysaa famanhum miyayna dad cuqalo ahayn dad waxa weeye wax fahmaya oo caqli iyo maanla miyayna ahayn ma qalbi kartid waxa weeye dadka markaas waa in sidaa loo ogaado oo la fahmo waxaa ku jira talbiisaadka waraaqda waxa weeye ku soo arooray idhaaru muxaarabati taqliid waxa uu muujinaya waraaqdan qodobadeeda qaar ka mid a in waxa weeye taqliidka uu la dagaalamayo oo ah qofku inuu qof iska dabagalo hadalkiisa uu raaco xujo iyo daliilaanu ku raaco xaqiiqaduna waxay tahay qofka waraaqdan soo qoray waa akbaru muqallid fii akbari mas'ala waa muqallidka ugu weyn qof qof iska dabagala oo iskaga dayda ka ugu weeye weliba wuxuu kaga deenaya oo kaga taqliidaya mas'alo wax lagaga taqliido ta ugu khatarsan ee ugu halista badan oo ah masalatu dimaa'i watakfiir masalada waxa weeye dhiigaga iyo dadka muslimiinta in la gaalaysiiyo shay waxa weeye qofku qofku uu kaga taqliido ta ugu khatarsan ee ugu halisaysan waa inaad qof muslima gaalaysiiso adoo qof waxa weeye kaga taqliidaya ra'yigiisa oo qof waxa weeye wuxuu kugu yidhi iska dabagelaya waa inaad dhiigga muslimiinta waxa weeye aada ku daadiso fataawo waxa weye cidda soo saartay aan la garanahay marka waxa uu leeyahay yaa daaliba alcilmi iyaaka uma iyaaka min altaqliid fainahu daawin cudaal wacalayka bilkitaabi wasunna calaa fahmi salafi saalix wayra rafadaka annaas waa kelmad xaqa laakiin baatil ayaa waxa weeye loola jeeda markuu leeyahay iska daa taqliidka cid waxa weeye ha qaliyan ka fogo waxa weeye taqliidka kitaabka iyo sunnada raac fahamka salafka saalixa ku raac walow dadkaa ku diidaan ma dantiisa ujeedadiisu ma aha in qofka daalibulcilmigii taqliidka wax weye iska ilaaliyo laakiin qasdiga uu ka leeyahy waxa weeye in qofka daalibulcilmiga culummada waaweyn ee raasikiinta uuna u noqon oo waxba una weydiin bal isagu hawadiisa waxa weeye uu raaco oo naftiisu sida u yeedhinaysa waxa weeye markaas uu ku camal falo oo naftiisa waxa weye u fatwoodo walihaada waa kalimatu xaqin uriida biha baatil waa kelmad xaq oo baatil loola jeedo calaa fahmi salafi saalix marka uu leeyahay yani isaga ayaa waxa weye isburinaya waayo fahmu salafi saalix cidda waxa weye caddaynaysa waa culimmada waxa weye raasikiinta ah ee waxa weeye kitaabka iyo sunnada waxa weye fahmay kuwaasaa caddaynaya waxa dariiqada waxa weeye salafu saalix waafaqsan iyo waxa khilaafsan isaguna waxa weeye markuu kuleeyahay taqriidka iska ilaali waxa uu doonayaa in adiga iyo culimmada uu ku kala fogeeyo si markaa sidaa doonto waxa weye uu kugu ciyaaro marka waxaad qofka daalibka waajibku ah inuu culummada waxa weye uu ku xidhnaado oo waxa weeye markaas iyaka uu la tashado oo ra'yigiisa uuna la gaar noqon oo culummada waxa weye uu ku daydo oo gaar ahaan masaa-isha noocan oo kale waxa weye culummadu waxay ka yidhaaheen qofku uu markaa ogaado oo uu ku dadaalo intuuna far qaadin waayo ilaahay baa subxaanahu watacaala kaa faray fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun khayrkiiyo wanaagguna wuxuu ku jiraa inta waxa weye culimmada lagu xidhan yahay laakiin waxa weye haddii culimmada qofku uu ka fogaado oo isagu naftiisa uu fadwoodo waxyaaba waxa weye ciribteedu marka aada iyo aada fool xun tahay ayaa marka uu keenaya sida dadka noocaas oo kale waxa weye ay sameeyeen waxaa rasuulkuna sala allahu alayhi waalihi wasalam uhi albarakatu maca akaabiro marka masaa-isha noocaas oo kalea cidda looga daba fadhiisanayo ee ka fadwoonaya ee markaa la weydiinaya waa culummada raasikiinta culamaa ahlisunnati waljamaca ma aha inuu qofku waxa weeye intuu naftiisu markaa siday u qurxinayso amba qof aan la garanahayn waxa weeye siduu u fadwoodo amba sida waxa weeye qanaat aljaziira uu waxa weeye ka arko ma aha inuu waxaa ku camal falo waa masaa'il khatar ah waa in culimmada muslimiinta waxa weeye markaas uu weydiiyo oo u noqdo oo waxa weye uu ku xidhnaado waxaa ka mid a talbiisaadka waraaqaha ku jira altadaahuru biاdacwati ila atawxiid waaltaxdiiru min ashirk waxa uu muujisanaya in waxa weeye tawxiidka loo baaqo shirkigana waxa weye laga jiro taasina waa arrin dee waxa weeye markaas diinta islaamka ay ku duldhisan tahay tawxiidka iyo in shirkiga waxa weye laga digo laakiin markuu taa muujisanayo isaga been iyo waxa weeye qalbitaan ayay ka tahay xageebay kuwani waxa weye kaga sugan yihiin baaqitaanka dadka tawxiidka loogu baaqayo iyo in shirkiga laga digayo ayna maanta dadka muslimiinta ah waxa weye shirkigu ku dhex taabsan yahay fahamku tawxiidku waxa weye waa uu ku yeri shirkiga waxa weye tawxiid looga dhigayo isaguna waxa weeye intuu qori qaato ayaa waxa weeye gaaladuu ku soo jeedinaya iyo kala fahamtoodii waxa weye waa ulaynaya wadankii muslimiinta waxa weye khalkhal iyo amni la-aan ayaa waxa weye uu ka jiraya ee markaa tawxiidka uu ku baaqayo iyo shirka uu ka digayo waa xaggii hadduu run sheegayo maxaa waxa weeye inta dadka muslimiinta uu soo dhex galo uu waxa weeye tawxiidka ugu baaqi waayo oo uu xubari waayo oo shirkiga waxa weeye uga digi waayo halka waxa weye uu kaga yeedhayo dagaalka iyo in waxa weye wax la fasahaadiyo markaa sideebuu sheeganaya markaa uu leeyahay tawxiidka waa in lagu baaqo waa in waxa weye shirkiga ee waxa weye markaa laga digo waxaan leenahay faddac canka alkhalda waatalbiis waxaad iska ilaalisaa ood ka fogaataa inaad waxa weye wax qalado ood wax isdhexgeliso اعلم أن أهم المهمات وأوجب الواجبات هو التوحيد فاجعل جل اهتمامك به تعلمه علما وعملا ودعوة يعني حقيقة وحوية دكا هو وحوية قف توحيد فهو نصرين يدور إنه يصدقه لكن وحوية دكا أفكار صنع عنه كلاحا بارسا توحيد كدك إلا بره إن وحوية مركا شركك لقدقه إن وحوية علمك الله برته إن علمك الله صافي آدي يقفه أفكار صنع عنه كلاحا بارسا حتى ضبعا وحوية يتلفانت ودعان توصنين oon mustaqiimiin ahayn oo naftoodii waxa weye islaaxin oo haddana arrimaha noocan oo kale waxa weye ku mashquulsan yani waa talbiisu ibliis shaydaankii ayaa waxa weye waxa u qaxiyey halkii naftiisa uu ka islaaxin lahaa ee cilmiga sharciga uu ka dhigan lahaa ee dadka waxa weye xaqa iyo tawxiidka ugu baaqi lahaa ayaa waxa weye markaa dadka muslimiinta in fidnada lagu dhex rido in waxa weye markaa khalkal amniga lagu keeno in waxyaabaha waxa weye laisku mashquuliyo ayaa shaydaanku waxa weeye uu qurxiyey waxaa kalena talbiisaadka wara waraaqaha ku jira cadamu tafriiqi bayna ashajaacati watahawun inaan la kala saarahayn waxa loo yaqaan geesinimada iyo qofka oo waxa weeye markaas ismaqiiqa oo wax naf waxyaabaha naftiisa haligaya ee waxa weeye markaas isku maqiiqa waxa uu moodaya in waxyaabaha meela nahaarigta oo la galo ismaqiiqitaan kasta in geesinimo tahay ayaa waxa weeye u moodaya markaasaa wuxuu leeyahay iclam ana shajaacata laha dawrun cadiim liman calima bilcilm shajaacadiyo geesinimadu waxa weeye dowr weyn bay ka qaadanaysaa qofka cilmiga barta waxaanu ku leenahay yaa haada hal tufariqu bayna tahawuni washajaaca ma kala taqaanaa geesinimadu waxay tahay iyo ismaqiiqitaanka waxa weye madmuumka la dhaleeciyo wuxuu yahay u noqo kutubta culimmada ahlilcilmiga raxmatullahi caleyh shajaacada waxaa la yidhaha aliqdaam fii mawdici liqdaam inuu qofku dhiirado meesha looga baahanya in waxa weeye dhiirado tahawurkana waxaa la yidhaha aliqdaam fii kayri mawdici meelaan dhiiranaan looga baahnayn qofku hadduu dhiirado oo iftixaam wax weeye uu ku sameeyo qof naftiisa wax weeye haligay buu noqonaya walaa tulquu biaydiikum ila tahaluka sida ilaahi subxaanahu watacala uu leeyi marka geesinimada ma aha inuu moodo waxa weye arrin kasta oo lagu kaco iyo waxa weeye dhiiranaan kasta taa waxa weeye geesinimo waxa weye lama yadhaa culummo badan way kala saaraan shajaacada iyo tahawurka sida alimaam ibnuqayim raximah allahu tacaala oo waafaka kitaabkiisa xaadil arwaax ilى bilaad اafraax waa uu ku kala saaraya marka halkaas ayad insha allahu tacala ka muraajacayn doonta waxaa ka mida talbiisaadka waraaqahan ku jira hadalka uu leeyahay yaa طaalib اlcilm ayna anta min qowli الlah ya ayuha aladiina aamanuu ma lakum ida qiila lakum infiruu fi sabiili اllahi saaqaltum ilى اlأrض aradiitum biاlxayaaةi اdunya alaaya aayadda waxa weeye qofka shacabka ee ardayga uu doonayo inuu ku booriyo waxa weeye markaas fitanka iyo dhiigga waxa weye la daadinayo markaas ay markaa ku dhiiradaan oo ay la yimaadaan waa talbiis waxay talbiis u tahay min jihatayn jihada ugu horeysa aayaddan waxay ka warramaysaa fadliga waxa weeye jihaadku uu leeyahay aayaad kale fara badanna way ka warramaya laakiin waxaa muhima sidii waxa weye hadda laynoo sharaxay in axkaamta jihaadka la fahmo waanayd isweydiiso waxa weeye متى تجاهد قرمة جهاديسة وكيف تجاهد سيرد جهاديسة ومع من تجاهد يد جهاديسة وفي من تجاهد يد جهاديسة وإن أحكام الجهاد وهو يقف وفهمه مرة هرك لكن هذه فضل لقوم سنة نيكون وكل وحو يوافريه وقف كل لقوه ينت سورة الأنفال وحو يوافريه ودبتنا ونقول قف خارجي وحرورة ضد المسلمين تبيق وضدادين إياه taas waxa weeye markaas ma noqonayso waxa weeye dee jihaadkii waxa weye loo baahnaa qofkaas inuuna siibin baa laga yaabaa meelo kale waxa weye uu ka dhaco axkaamta jihaadka waa in waxa weye culimmada waaweyn looga noqdo oo kutubta culimmadu waxa weye ka qoray dib loogu noqdo oo la fahmo oo waxa weye qof kastoo markaas jihaadka ku baaqaya aan la moodin in qof jihaaduna waxa weye uu yahay talbiiska kale ku jira wuxuu yahay aayaddan waxay ku saabsan tahay istimsaalu limaam ila aljihaad imaamku dadka muslimiinta imaamka dadka muslimiinta maamula markuu jihaadka ugu baaqo awlaa dagaalka gaalada lala dagaalamayo u soo baxa taasay ku saabsan tahay in waxa weeye ay waajib ku tahay inay addacaano yeela waana mawaadicda waxa weeye jihaadku farbacayn waxa weeye uu noqdo haddaba waxaan weydiinaynaa ninkaagan yinfiru kisaasan aw siqaalan adigu ma waxaad tahay imaamkii dadka muslimiinta markii maamulka iyo madaxtinimadu noo hayaa tahay xaggeed noogu baqaysa jihaad idaayaddan soo deliishanaysa aanu ku raacnay xaggeed joogta ayna anta xaggeedaad joogta horta fii kuhuufi aljibaal waalmawaaqici almudlima ayaad waxa weye aad ku nooltahay markaasaad waxa weeye aada istinfaar aad dalbayso yani waa talbiis qofka waxa weye miskiinka markaas ayaa fadaaisha jihaadka markaa lagu akrinaya si waxa weye loo qaldo dabeetana ee waxa weye meelaha ugu cararo maxaguu tegi doonaa bal qofka loo yeedhi waa yaab yani waa inaad isweydiiso qofka kuu baaqaya xageebuu kugu baaqaya ayna tadhab wayla ayna tataji ilan mawj meelunka oo garan mayno waxaa ka mid a talbiisaadka waraaqna waxa weeye ku jira hadalka uu leeyahay yaa daalib alcilmi ixdar idukhuula cala suldaan daalibalcilmigo waxaad iska ilaalisaa inaad suldaanka u soo gasho salaadiinta xaakimka inaad u gasho iska ilaali cibaaradaa talbiis iyo takhliid baa iyana ku jira waayo xaakimka dadka muslimiinta maamulaya oo loo galo tafsiil ayaa ku jira cinda ahli ilcilmi ahlilcilmiga agtooda tafsiil ayaa waxa weeye geliyaan oo way kala saara haddii qofka u gelaya ugu gelaya linasiixa in u naseexeeyo oo khayrkiiyo wanaagga uu ku booriyo waa arrin madluub ah waayo rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu leeyahay diinu nasiixa diintu waa naseex bal selefku waxa weeye loo tago markaa loo naseexeeyo oo khayrkii wanaagga lagu booriyo taasay fari jire waynu u naseexayn jire waana ay sameeyaan haddii u gelitaankan loo gelaya ay tahay in waxa weye loogu kaalmaynayo dulmiga iyo waxa weeye xumaanta oo qofku markaa diintiisa uu ka iibinayo taasi waa shay madmuun maraaxiltaa u kala dhexaysaana way jirta qofkii doonaya masaladaa iyadoo mufasala inuu waxa weeye markaa arkana wuxuu noqon doonaa kitaabka alimaam shawkani raximah llah uu ka qoray rafcu lasaadi la idhaa waxa weeye alcalaama maxamed saalix alcuthaymiin uu sharaxayo saasoo kale alcawaasim min alqawaasim ibn lwaziir mujaladkii sideedaad safxadda boqol iyo sagaashan ilaa laba boqol iyo afar iyana wuu unoqon karaa ilaa shan qaybood ayaa waxa weye u kala qaybinaya isaguna ugelitaanka waxa markaa qofka xaakimka amba suldaanka loo gelayo marka markuu leeyahay ardayga waxaan kaaga ilaalinaya yani markaas inaad xaakimka aad u gasho oo sidaa u idlaaqayo isagu xaakimka wuxuu leeyahy waa gaal marka hore xukun buu saaray gaalkan inaad u gashona de waa xaaraan ka u galaana waxa weye haddaad u gasho la mid baad noqonaysa adna gaal baad noqonaysa waxa weye de waad gaalkii baad u tagtay ood xidhiidhisay macnuhu waa sidaas marka waxaan leenahay maa buniya calaa baatili fa huwa baatil wixii baatil lagu dilisaa isaguna waxa weye baatil buu noqonaya xukaamta muslimiinta oo lawada gaalaysiiya waa shay baatil ah waana dariiqada waxa weeye khawaarijta in la yidhaha loo geli maayo mutlaqanna waa shay baatil ah oo dariiqada waxa weeye culammada raasikiinta raxmatullahi calayhim salaam tafsiilka ayaa waxa weeye gelinaya linasiixati haddii waxa weye loogu tago wax dhiba markaas ma laha waxaa ka mid a talbiisaadka waraaqdaa ku jira ixdar ducaata tacaayushi maca alkufaar wuxuu le waxaad iska ilaalisaa ood ka digtoonaataa kuwa ku baaqaya in gaalada lala noolaado gaalada in lala noolaado lala tacaayusho dadka ku baaqaya iska ilaalidii waxaa laga yadaa sidaa markaad u fiirisaan inaad moodaan in kelmaddu saxay tahayoo oo dee qofka ku baaqaya in gaalka lala dhaqmo lala noolaado de waa in la iska ilaaliyo laakiin isagu ma sidaas u jeeda la uma jeedo waxa weeye gaalada horta marka hore yuula jeeda uu sheegayo waxa weye waa xukaamta muslimiinta ayaa dhammaantood uwa gaalaysiinaya iyo ka ayuu arkaa gaalo in markaas lala dhaqman iyo kaya waxa weye uu ka digay oo qofku ula noola hala dhaqmina yani sidaad u dili lahayd eed waxa weye tiyaal aada ugu samayn lahayd sidaas salugeed qaba macnu ayuu noqonaya marka kelmadan masanu sidaa u eegna ixda ducaata atacaayushi maca alkufaar waa kalaamun mujmal yaxtamilu xaqan wa baatila waa kalaam duuduwano mujmal ah xaq iyo baatil buu noqon karaa talbiis baana wax weeye ku jira waayo haddii ujeeddada hadalka laga leeyahay tahay yani haddaynu ka soo qaadno gaalada in loo jeedo gaalada dhabta ah gaalada dhabta ah ee waxa weeye dee kufaarta yahuud iyo nasaara iyo waxay magaranaysaa amerikan hadduu kuwa u jeedo marka taa uu jeedo aanu ka soo qaadno hadalkaas uu leeyahay iska ilaali dadku ku baaqaya in lala noolaado talbiiska lafahantiisa ku jira waayo hadduu hadalkan ujeeddada uu ka leeyahay tahay inuu diidan yahay inay bannaan tahay waxa weeye gaalada lala heshiiyo kulxi heshiis albacaadi waxa weeye lala geli karo hadduu taa diidan yahay waa shay baatil ah oo khilaafsan kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca culammada waayo heshiis in lala galo sulxi gaalada in waxa weeye lala galo waa shay waxa weye markaas jaa-is kitaabka iyo sunnada waa uu ku soo arooray kutubta fiqigana dee waad garanaysaa baabulmucaahid heshiiska gaalada lala gelayaa mid ay dowladdu la gelayso waa uu jiraa waxaa sidaasoo kale markaa dhici karta in qof muslimiinta ka midi qof waxa weeye gaala magan gelin karo rasuulku waa kila ajarnaa man ajarti yaa umahaani waanu magan gelin qofkaad magantiisa umahaani marka qasdiga uu ka leeyahay haddii ay tahay waxa weeye hadalkan in ayna banaanayn in gaalada heshiis dowlad muslimada ay la geli karto amba qof muslim qof gaala inuu waxa weeye heshiis la geli karo waa shay baatil waxaa sheekhu islaam ibnu taymiya raximah allahu tacala u leeyahay hadiga rasuulku wuxuu aa gaalada marka dacsigii taagdarrida ay jirto inuu la heshiiyo kaasa hadiga rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam meelo fara badan ba hadalkaa ku tilmaamaya saarib almasluul ibn lqayim axkaamu ahli jinna ayuu ku sheegaya zaad ulmacaadka haddii uula jeedo hadalka noocan oo kalea uu leeyahy gaalada inaad kuwa ku baaqay in lala noolaado iska ilaali in gaalada la jeclaado oo la xidhiidhiyo waa arrinan wax weeye bannaanay marka waa hadal waxa weeye talbiis iyo khidaac uu ku jiro sida aqarkii waxay tahay uu kufaarta uu sheegayaaba ma aha gaalada aslimiyiinta ah ee waxa weeye xukaamta muslimiinta ee isagu markaa gaalada u arko waxaana kuwa macruufkaa inayna ilaalin haba yarate u xajiis ah oo waxa weeye gaalada waddamada muslimiinta jooga ee muhadisiinta kee shaqooyin gaarka u imanaya ee dowladdu ay soo gelisanba dad kale shacabka ay soo geliyeenba dee waa yeelaayeen marka wax heshiisla iyo waxa weye ma yaqaanaan waayo waxaan u malaynaya malaha kutubta fiqiga haddayna akrisan qur-aanka iyo axaadiista si gaara kutubta fiqiga mamay gaadhin baabulmucaahid mala baabka axkaamta ahlijimada waxa weye lagaga warramayo ka mamay gaadhin hadday kutubta fiqiga wax ka akriyaan mala baabka jahaadkida ka akriyaan fadligiisa yani in loo soo ururiye ka akriyaan ya talbiisaadka waraaqan ku jira waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay laa takun min ulaa'ika aladiina ihtamuu bishabaab ima fi alxalaqaat aw اlistiraxaat aw almukhayamaat aw ilduruus xataa laa yadhabu ila aljihaad hakan mid noqon kuwa dhali shabaabka ku booriya xalaqaat iyo istiraaxaat iyo casharada iyo duruusta sayna jihaad soo tigi dhigashada cilmiga sharcigaa la dhiganayo ee kitaabka iyo sunnada la fahmayo ee xalaqaadka cilmiga la camirayo ayaa wuxuu u arkaa inay tahay waxa weeye joojin dadkii markaas jihaadkii laga joojinayo bal haddau fiirsada yani talbiiskii khidaaca ku jira dhallinyaradii waxa weye looga digay xalaqaadkii cilmiga maxaa looga digaya si ay juhaal u noqdaan oo dabeetana dadka noocaas oo kale ay ugaadsadaan fadliga cilmiga ku soo aroorena waa garanaysa waxaa ka mida talbiiska ku jira kasru jihaadu bisilaami faqad wa cadmu macrifat ana alcilma jihaad waxay u fahamsan yihiin jihaadku inuu yahay gaal la dilow ma fahamsana in cilmiga la fahantiisa uu jihaad yahay oo qofka daalibulcilmigii qof waxa weeye mujaahida uu yahay maxaa taa inoogu daliila fajaahidhum bihi jihaadan kabiira ilaahay leeyahay munaafiqiinta isagoo ka warramaya waxaad kula jihaadaa qur-aanka jihaad weyn yani jihaadkii waxa weye markaa qur-aanka lagula jihaadayo shubahaadka lagu suulinayo munaafiqiinta ayaa aljihaad alkabiir lagu tilmaamay bal waxa waxa weye culmo fara badan ay ku tilmaameen cilmiga barashadiisu oo qofkuu barto uu dadkana baro oo sunnada uu faafiyo bidcada waxa weye uu ka digo inuu yahay waxa weeye mid kaba weyn jihaadka gaalada lala jihaadsanayo jihaadka asalkaa inuu yahay sida yaxya bnu yaxya sheekh albukhaari wa muslim uu yihi addabbu can isunna afdal min aljihaad sunada oo la difaacaa jihaadka gaalada loola dagaalamaya ka wey markaasaa maxamed ibn yaxya duhri baa ku yidhi alrajulu yunfiqu maalahu wa yutcibu nafsahu yujaahid warma ninkaa waxa weye maalkiisa bixinaya ee naftiisa dhibaataynaya ee jihaadsanaya markaasaa waxa weye uu ka fadli weynahay su yihi fahaada afdalu min kan baa ka fadli weyn buu taasoo kale alxumaydi sheekhu albukhaari wuxuu yihi wallahi laan agzuwa haulaai aladiina yarudduuna xadiida rasuuli illah axabu ilaya min an agzuwa ciddatahu min alatrar wuxuu ihi ilaahay baan ku dhaartay inaan ku duulo kuwaa radinaya xadiidka rasuulka sida tooska wax weye u ridinaya ayaa waxaan ka jecelahay inaan ku duulo kuwa tiradooda oo atraabta gaalada ah abu saciid alkhudri ayaa markii uu gaboobey waxa uu yidhi isaguna wuxuu odhan jiray qitaaluhum in lala dagaalamo khawaarij ayaa ajalu cindii min qitaali ciddatihi min aturk agtayda wuxuu ka weynayay tiradooda turkiga gaalada ah in lala dagaalamo waxaa agtayda ka weyn buu odhan jiray khawaarijta dhiigga muslimiinta bana- banaysanaya xalaasanaya dhiigga muslimiinta daadinaya kaasa agtayda ka weyn buu waxa weye odhan jiray hadalkaa waxa weeye waxaa soo saaray markaas ibn abi shayba fi lmusanaf iyo axmed iyo kayr ibn lqayim wuxuu leeyahay aljihaadu bilxujati walisaan muqadamun cala aljihaadi bisayf wasinaan in xujada iyo caddaynta lagu jihaatamo ayaa laga hormarinaya oo ka muqadamsan in seefta iyo waxa weeye weelka caaridiis marka lagu jihaatamo wuxuu yidhi saasoo kale nasru sunna afdalu min nasri sihami fii nuxuuri ilacdaa sunnada oo la faafiyo ayaa ka fadli weyn waxa weeye leebabka in la gaadhsiiyo acnaaqda waxa weeye cadow hadalo fara badan buu ku leeyahy macnihiisu sidaa yahay jalaaul afhaamka ka fiiri kartaan miftaaxu daari sacaada asacaada sharxu lqasiidati nuuniya lilharaas waxaa hadaladan waxa weeye soo ururiya asheekh cabdilmalik aljazaa'iri risaalidiisa sitta dura safxadda boqol iyo sideed iyo toban ilaa boqol iyo waxa weeye koob iyo laba een markaa yaa daalib alcilmi waa inaad ogaato inaad jihaad ku sugan tahay haddaad cilmiga barato oo dadka gaadhsiiso ood waxa weeye tawxiidka faafiso ood shirkiga ka digto jihaad waxa weeye ku sugan yaan waxa weye markaa jihaad weyn baa ku jirta waana jihaadka waxa weye mumkinka kuwa aad ku adkari karto ee mid aanad markaa waajib aan adkari karahay yaan waxa weeye lagugu qalbi waxaa ka mid ah talbiisaadka waraaqda ku jira yaa daalib alcilmi adcuuka ila alxaaqi birasbi daa'ifati daahirati qaa'imati bidiin illah aladiina laa yadurhu man khaalafahum walaa man khadalahu wuxuu leeyahay waxaan kugu baaqaya daalibulcilmiga inaad helayso rasbiga daa'ifada mansuurada ah ee diinta ilahay ku taagan ee ciddii dhibtaane waxa weye markaas iyo khilaafteena dhibayn waxba ina gaadhsiina waxna waa hadal saxa walaakin man hiya daa'ifatu lmansuurati ya tura wa ayaa daa'ifatu lmansuurada dadka ugu baaqaysa ila xadiis rasuul baaba kusoo arooray fa sifaatkan le muuqatee daahirka ee diinta ilaahay ku qubaysa waa ti hal hiya asxaabu tafsiiraat aladiina yakhtafuuna fi ljibaali waalkuhuuf ma waxa weeye kuwa qarxiya buuraha waxa weye ku dhuumanaya ayna duhuur ilahaulaha kuwaas may muuqdaan wayba qarsoon yihiin culumadu waxay ku fasireen addaa'ifatu almansuura ahlu sunnati waljamaca ahlu lxadiid ahlu lcilm sida axmed bin xambal yaziid ibnu haaruun alwaasidi albukhaari ibnu taymiya annawowi ay ugu fasireen faalaanta maca haaulaa kuwa miyaad la jirta adigu daa'ifatu lmansuura haddaad tahay am anta maca aljuhaal mise juhaasha ayaad macooda wax weeyaa tahay wax weeye talbiisaadku runtii waa ay badan yihiin waraaqda waxa weeye ku jira waxaa talbiisaadka markaas ka mid ah magaciisa waxa weye u qariyey badruddiin cabdillaahi buu ku leeyay waa talbiis cilmiga cidda mastarkuu ka soo furaya waa inuu yahay cid caan oo macruuf oo waxa weye la garanayo laakiin qof isqarinayo waxa weye kinaayo iyo waxyaabaha la imanaya oon magaciisuna sheegi karahay yuu wuxu sheegaya man huwa xataa yadkura linnaas mila haada falyansax linafsi naftiisa u naseexayo intuna tulaab alcilmi waxba u sheegin qofka majhuulkeena tirada ah musطalax xadiidki qaacidadu waxay tilmaamaysaa almajhuul khabaruhu marduud qofka majhuulka khabarkiisu waa marduud isagana hadalkiisa sidaas oo kale ayaa waxa weeye marduud marka uu yahay talbiisaadka ku jira waxaa kamida culmadii oo la dhaleeceeyey dacnu fi lculamaa ayaa ku jira sababtay culimada u dhaleeceeyeen waxa weeye markaas waxay doonayaan inay iyaku waarsadaan fadliga culimada waad garanaysaan ee markaa loo noqdo oo waxa weye qofku yuuna jahligu markaa masiido iyo ugaarsi yuuna waxa weye u noqon waktiga ayaa soo kooban marka inta ayaan kusoo koobaya baaraka allahu fiikum jazaakum allahu khayr
kulli waktiga ayaa dhacay marka insha allahu tacaala
kelmaddii kolley sheekhu wuu inoo soo yarkoobi doonaa intaa markaa ka hadhay eedaanka intaa ka horeysa waxaan kusoo dhaweynaya sheekh yaasiin kelmad kooban si uu inooga idhaahdo markaa mawduuca inta ka horeysa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم كل واحد هذا الهيني وموضوعنا ما أنت وها وراقبة علمتنا أي كسر ورمين أرضينا بدن كودنا أي هراء مقلين إن بدنا وكمدنا أي suurtagal tahay canaawiintii lasoo qoray ama muxaadaraadkii la dhejiyey inay markaas ku baraarugeen kale waxa markaa tambiihan tambiihin lahaa uu yahay ama aan baraarujin lahaa hadal ku soo arooray waraaqa markaa dhexdooda hadalkaasoo ah dhowr hameelood buu kaga saaray laakiin meel keliya ayaynu markaa tusaale ahaan usoo qaadan lahayn hadalkaasi wuxuu yahay qowlka uu yidhi qofka waraaqdan soo qoray اعلم أنه سوف يحذر منك من قبل طلاب العلم الآخرين ومن قبل أحبار ورهبان الحكومات وسوف تهجر وسوف تغمز وسوف يقال لك أنك من الخوارج waxa uu yidhi isagoo hadlaaya oo dardaaranadii uu markaa bixinaaye siinaaya ciddaa uu markaas la doonaayo ayaa waxaa ku sugan hadalkiisa oo ka mida inuu yidhi waxa dhici doona ayuu kasii warramayaa marka bimacnaa waraaqdiisana waxay kicin doonto ama waxa ay keeni doonto ayuu ka warramaya wuxuu tilmaamayaa in ay dhici doonto in dulaabulcilmi alaakhariin ay ka digaan sidoo kale inay ka digaan isagu sida uu tib tilmaamay ee u cabiray axbaar wa ruhbaan alxukuumaat culimada markaa uu ka cabiray markaa lafdiga axbaar oo ah markaa culamaa ulyahuud iyo ruhbaan oo ah markaa cubaad unasaara oo u idaafeeyey markaa isagu xukuumaadka kuwaasoo culimo iyo cubaadu ah wuxu waa lagaa haajiri doonaa waana lagu dhaleecayn doonaa waana lagu xaman doonaa waxna lagu odhan doonaa innaka min alkhawaarij khawaarij baa tahay waxaa isweydiin la muxuu dawaa'ifka kale ugu nisbayn waaye u odhan waayey waxaa lagu odhan karaa murjiyaa taha lagu odhan doonaa ama shiicaa tahay oo lagu odhan doonaa waxay soomaalidu tidhaahdaa markaa kuli xantii ma mooga bimacnaa had iyo jeer qofku waxa lagu xamanaayo ee lagu hadalhayo war buu hayaa marka marka hadalka aynu jiraduu taagi lahayn waxaanaynu tilmaami lahayn khawaarijtu sifaat fara badan ay leedahay dhowr sifo sifaadka markaa qofka daalibulcilmiga ama qofka caqligali isagu markaa ha isgarab dhigo oo ha eego bimacnaa sifaadka culimadii a'imadii islaamku ay tilmaameen khawaarijta ay ku tilmaameen daa'ifada waraaqahan la yaacaysa iyo markaa kuwa kale ee markaa la midka ama laga helay mise lagama helin waxaynu markaa muqadime ahaan u qaadan lahayn hal a laba xadiid oo ka mida min axaadiisi mustafa calayhi salaatu wasalaam kagana waramay rasuulka calayhi salaatu wasalaam nimankaas uu leeyahay markaa waa laynagu tuhmi doonaa ee cidda markaa uu dardaarmaayo uu markaa sii wargelinaayo xadiidka koowaad waa xadiisu nebigu ka wariyey calayhi salaatu wasalaam saa saxaabigii la odhan jiray abu saciidin alkhudriy radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyahy abu saciid nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam sayakhruju fii aakhiri zamaan qowmun axdaahu alasnaan sufahaau alaxlaam yaquluuna min qowli khayri lbariyati wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam akhru zamaanka waxaa soo bixi doona oo iman doona qoom qoomkaasoo markaa cumrigooda uu yaryar yahay oo aada u yaryar sufahaau alaxlaam maankooduna uu gaaban yaho caqligoodu aada uga yar yahay yaquuluuna min qowli khayri lbariya hadal ay ku hadlayaana uu yahay markaa beriyada ama markaa khalqiga kii ugu khayrka badnaa hadalkii uu ku hadlay oo culimmadu ay yidhaahdeen macnaheedu waxa uu yahay hadalkaa macnihiisu uu yahay in markaa qur-aanka markaa ay deliishanayaan iyagoo bimacnaa aan fahmayn waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wixii ilaahay uu ku soo dejiyey uuna soo gaarsiiyey ee koowaad wuxuu ahaa qur-aanka kariimka ah wuxuu nebigu yihi yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawisu xanaajirahum qur-aanka ayay akriyayaan oo uma dhaafaya markaa kalxamaha macnuhuna waxa weeye qur-aankii lafdigiisiiyo tilaawadiisii waxaa laga yaabaa in badan oo ka mida iyaga inay hayso laakiin macnihii iyo axkaamtii qur-aanka uu lahaa aqoon aana aanay u lahayn yamraquuna min addiini kama yamraqu sahmu min aramiya waxaa markaa islaamka ama diinta ay uga dhex baxayaan buu nebigu yuri calayhi salaatu wasalaam sida leebku uga dhex baxo waxa lagu ganay ama wixii lagu tuuray ee la toogtay leebka af kale ee qofka xoogga weynina uu turay sida uga dhex baxo ayuu markaa uga dhex baxayaan buu nebigu yuri calayhi salaatu wasalaam xadiidka kaloo abudar uu nebiga ka warinaya xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray xadiidka labaadoo abudar nebiga uu ka warinayo calayhi salaatu wasalaam waa rasuulku ina min bacdi fii ummatii aw sayakuunu bacdii min ummatii qowmu yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawisu xalaaqiihim laa yujaawisu xalaaqimahum yakrujuuna min addiini kama yakruju sahmu min aramiya uma laa yacuuduuna fiih wahum hum sharu lkhalqi waalkhaliiqa rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidkaana wuxuu markaa xadiidkaasu lamid la macno yahay xadiidkii hore laakiin waxaa ku sugan inay markaa diinta ay ka dhex baxayaan oo xaqii wax fara badan oo ka mida ay ka baxayaan ay ka tegayaan wamaca dalik uma laa yacuuduuna fiih mar labaadna aanay dib ugu soo noqonayn oo shubaha ay galeen iyo bidaca ay dhexda baashin xoog badnidiisa aanay dhacayn markaa inay dub ugu soo laabtaan kuwaas walaalayaal rasuulka xadiiska uu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waa kuwa markaa a'immadu alqaabta kala duwan ama magacyo far kala duwan oo fara badan ay ku tilmaameen kutubulcaqaa'idna markaa badankooda laga helaayo iyagoo markaa culimmadu ka digaaya kuwaas waxay yihiin marka khawaarijta la yidhaahdo khawaarijtaas oo nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiisiisa qaar ka mida ku soo aroortay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu marka uu yihi yakhrujuuna min addiin diinta ayay markaa ka bixi doonaan culimaduna halkaa lafdigaa khawaarij ay ka soo qaateen culimmadu waxay ku tacriifiyaan marka ay tacriifinayaan nimanka hum aladiina yukafiruuna annaasa bilmacaasi wayakrujuuna cala a'immati almuslimiina wajamaacatahum wajamaacatihim waxay leeyihiin waa kuwa tagfiirinaya dadka muslimiinta ku tagfiirinaya macaasida wayakrujuuna cala a'immati almuslimiina wajamaacatihim kuna baxa madaxda islaamka iyo kuwa markaa ummadda islaamkaba ku baxa ayaa marka ay ku tacriifiyeen ay ku sheegeen wuxuu leeyahy ajuda raxmat ullaahi tacaala calayh isagoo tilmaamaya khawaarijtu cidda ay tahay ayaa wuxuu leey walkhawaarij hum shuraat alanjaas alarjaas waman kana cala madhabihim min saa'iri alkhawaarij yatawaarasuuna cala hada almadhabi qadiima waxadiidan wayakhrujuuna cala ala'immati walumaraa wayastaxiluuna qatla almuslimiin waxau leeyahy imaam alajuri kitaabkiisa ashariice nafiiska ayaa wuxuu leeyahy khawaarijtu xilligiisu waxaa la odhan jiray ashuraaq ayaa la odhan jiray oo waxay odhan jireen nafaha iyaga ayaanu ka iibinay ilaahay subxaanahu watacaala oo janno aanu siisanay markaasu sheekhu le waa kuwa shuraada ah ee anjaaske markaa uskaga ah iyo cidda markaa madhabkooda markaa qaadata iyo markaa madaahibda markaa khawaarijtii kuwaa ka soo harayba waxay iska dhaxlaan madhabka noocaasa horaysiyo dambaysaba waxay ku baxaan madaxda dadka muslimiinta ah wayastaxiluuna qatla almuslimiin waxaanay banaystaan oo ay xalaashadaan dadka muslimiinta markaa inay laayaan ikhwaani fillaah sifaadka waaweyn ay leeyihiin marka tacriifkooda qofku u arko wuxuu walaalayaal dareemayaa laba sifo aad u layaa badan sifada koowaad waxay tahay tagfiiru almuslimiina bilmacaasi in muslimiinta lagu tagfiiriyo macaasida ay ku tagfiiriyaan bal inay macaasida iska dayo xataa qaarkood waxay ku tagfiiriyaan waxaan macsiyaba wax mubaaxa ayay ku tagfiiriyaan oo calaa sabiil misaal ama tusaale ahaan cahdigii markaa cali bin abi taalib radia allahu tacaala canhu iyo mucaawiya binu abi sufyaan khilaafka uu dhex maray waxay cali iyo mucaawiyaba ama cali dhinaciisa waxay ku tagfiirinayeen cali inuu markaa uu sameeyey markaa taxkiim laba nin inuu yihi markaana kala saara aniga markaa mucaawiye qadiyadan jirta markaa dhex gala uu yihi qadiyadda noocaasay ku tagfiiriyaan markaa qaarkood intay dhaafeen macaasidii ayaa sheeye markaa mubaaxa ama jaa'is oo bannaan sharci ahaan ayaa waxa ay tahay markaa inay dadka ku tagfiiriyaan haddaynu walaalayaal dul marno siimaadka iyo calaamaadka waaweyn ay leeyihiin labadaa calaamo ama calaamada takfiir almuslimiina bilmacaasi wa istixlaalu dimaa'ihim wa amwaalihim waa arrin cad oo kutubta marka a'immada marka la akriyaya caqiidada iyo masaladan ka hadlaysa qofku in badan uu ku arkaayo sifada labaaday leeyihiin waxa ay tahay alkhuruuj cala a'immati almuslimiina wa jamaacatihim ictiqaadan wa camalan aw axadihima waxaa dhacda had iyo jeer inay ku baxaan sifada labaad waxay tahay inay muslimiinta madaxda dadka muslimiinta ay ku baxaan oo ay la dagaalamaan marmar inay caqiide ahaan sidaa u aaminsan yihiin marmarna ictiqaadka noocaasa camal ay raaciyaan ama ficil ay raaciyaan siimaadka ay leeyihin walaalayaal waxaa ka mida kahratu lquraa'i aljahala inay ku badan tahay dhexdooda quraada kuwa wax akriya laakiin macaanida shareecada aqoon aanu lahayn sidaa daraaddeed buu nabigeenni maxamed aha calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waa xudahaau alasnaan sufahaau alaxlaam dad aqoontooduna ay yar tahay caqligooduna ay yartaho safiih uu yahay maanaa qofkii safiiha ahaa ee shareecadu ay tihi xataa maalkiisa ha laga xabiso oo ha laga joojiyo maalkiisa ayaanu maamulin oo yaanu isagu markaa ha loo maamulo ayaa markaa inay ku sifayseen sifada noocaasa ayuu nebigu inoo sheegay calayhi asalaatu wasalaam wuxuu leeya shekh lislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala calayh isagoo arrinta noocaasa ka warramaya jahliga ay ku sifaysan yihiin ayaa wuxu uhi fahum juhaalun khawaarijtu fahum juhaalun faaraquu sunnata waaljamaaca can jahlin waxaa dhacday bu leya shekhu lislaam ibnu taymiya waa qaar juhaala khawaarijtu sunnadii iyo jamaacadii muslimiinta ay ka dhex baxeen iyagoo markaa arrintaa markaa jahli kaga sugan sifaadka ay ku sifaysan yihiin ee jahligaasi uu keenay waxaa ka mida wabikatrati jahlihim wadaxaalati cilmihim yajcaluuna maa laysa sayiatan bisaia maa laysa bisayi'atin sayi'atan wamaa laysa bixasanatin xasanatan waxaa jahligoodii uu keenay maadaama aqoontii shareeca aanay ulahayn aqoonta aan shareecadii aanay cilmi ulahayn waxa walaalayaal ay keentay in wax xumaantii waxaan xumaan ahayn iyagu xumaan ay u yaqaanaan markaa waxaan wanaag ahaynna wanaag markaas ay u bartaan waxaan maslaxo ahayn maslaxo ay u bartaan markaasaa sheekhu islaam ibnu taymiya raxmatullaahi tacaala calayh isagoo hadalkaa sheegaaya ayaa wuxuu sheekhu islaam ibnu taymiya uu leeyahay waxaa ka mida markaa sifaadka ay leeyihiin khawaarijtu ayuu yidhi bixitaanka ay markaa ku baxaan dadka muslimiinta ah iyo a'immadooda ay ku baxaan jahligooda daraaddoodna wuxuu sheekhu leeyahay wajaca wajacaluu maa laysa bisayi'atin sayi'atan waxay ka yeeleen waxaan sayi ahayn bay sayi'a ka yeeleen waxaan xasano ahayna xasano ayay ka dhigeen daw arrintaasi waa waadix oo waa arrin markaa muuqata markuu qofku eego waxaa laga yaabaa nin caalima inay ku qabsadaan shay xasano oo uu sameeyey ay ku maagaan nin markaa caamiya oo jaahila munkaruu la yimina markaas ay ku ammaanaan waxaa ka mid a sifaadka ay leeyihiin khaliilu a'immati alhudaa wa jamaacati almuslimiin inay dacni ku sameeyaan markaa culimmada islaamka oo ay dacniyaan sidoo kale inay sameeyaan wixii la odhan jiray a'immada islaamka ama madaxa a'immatulhuda oo madaxdii islaamka qaar badan oo ka mida markaa inay wareemaan sida cali iyo abucali iyo markaa mucaawiya bin abi sufyaan iyo radia allahu tacaala canh bimacnaa waxay leeyihin markaa sifaad fara badan oo ah markaynu u eegno waktiganaynu markaa garab dhigno ina tusaaya inay markaa ay hallowsan yihiin kolley masaajidkaynu ku tukanayna masaajidkan inoo dhowi waa laga shaqaynaya oo lagu tukan maayo waxaa laga ya masaajida dhaadheer in la tegaayo waxaan horeba u sheegaan wadaadada u sheegay muxaadarada inay fiican tahay in dib loo dhigo waxaan markaa jeclaan lahaa inaan intaa markaa ku joojiyo maadaama salaadii wax yar ay ka harsan yihiin wabilahi tawfiiq allahu aclam waaxlam